الهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته inagoo kaga faa'iidaysanaynaa munaasabadda qaaliga ah ee bisha ramadaan waxaynu si kooban uga hadli doonaa siiradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo intii aynu ka gaadhsiin karno haldoorkii hoggaanka lahaa ee dadka muslimiinta ah ridwaanullaahi calayhi waxaan isku dayi doonaa in aan ku soo ururiyo si urursan kitaabka loo yaqaano asiira nabowiya saxiixa muxaawala litadbiiqi qawaacid lmuxadisiin wanaqdan liriwaayati asiira addictor diya akram alcumari kitaabka loo yaqaano siiradii nebiga ee saxiixa ahayd iyadoo dib loogu noqonayo ama la isticmaalayo qaabkii muxadisiinta waxaa kaloo aynu wax ka soo qaadan doonaa kitaabka loo yaqaano asiira annabowiya fii dawci alqur'aani wasunna bidictor maxamed binu maxamed abu shahab oo ka akhriya ladaa'if min altafsiir idaacat alqur'aani alkariim oo fii maka almukarama ah waxaan isku dayi doonaa inaynu soo ururinno si ay u noqoto siiro kooban oo runtii hufan oo insha allahu tacaala wax inoo anfacda riwaayaadka qaarkood oo aan dhib ku haynin ka warankooda oo aimada muslimiintii in badan sida ibnu isxaaq ibnu hishaam alimaam adabari alimaam ibnu ahiir fii kitaabihi alkamil fi taariikh ama ibnu kasiir fii kitaabihi albidaaya waannihaaya ay ku sheegeen oo runtii in badan soo noqnoqotay taariikhda islaamka oo badhba badh uu xoogaynayo iyagana si runtii dulmara ayaynu inshaa allahu tacaala usoo qaadi doonaa waxaynu isku dayi doonaa inaynan aada u sii dhex gelin wixii ka horreeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam oo mujtamacii carbeed iyo qabaa'ilkoodii oo runtii wakhti badan inooga baahan inkastoo ay ahayd inaynu soo ururinno laakiin insha allahu tacaala waxaynu ka bilaabi doonaa uun dhalashadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii aynu isnidhaahno sii yaro dulkana awowiyadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa si khaadifa yacni si yar oo degdega aynu insha allahu tacaala uga warrami doonaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam kunyadiisa iyo nasabkiisa wuxuu ahaa maxamed muxamed binu cabdillaahi binu cabdilmudallib binu haashim binu cabdimunaaf binu qusayi binu kilaab binu mura binu lu'ayi binu qaalib binu fihir marka fihirkaasi oo ah awowgiisii tobnaad waxa uu noqonayaa quraysh walidaalika nebiga calayhi salaatu wasalaam moxamed binu cabdillaahi binu cabdilmudalib binu haashim haashim baa yacni cabdilmudallib waynu garanaynaa oo dee waa magac carbeed inkastoo ereyga cabdilmudallib sida uu ku yimid aynu tilmaami doonno haashim magaciisa runtii yacni rasmigii camar buu ahaa walidaalika waxa weeye culimmadu waxay leeyihiin haashim waxa loogu bixiyey kii wax burburinayay reer beni haashim waxay sifo u lahaayeen inay iyagu xaramka gacanta ku hayaan walidaalika waxa weye dadku marka ay isu yimaadaan ayaa cuntada masalan waxaa la keenayaa laxoox ama kimiis ama sidaa doonto u dheh jibbaadhi dheh allahuma salli calaa muxamedin wixii la keeno ayaa uu dadka iskugu burburin jiray markaasaa uu wixii iidaanee lahayana ugu dari jiray si uu dadka kacbada ugu qaybiyo walidaalik sumiya bihi haashim haashim kii wax burburinaya waa kii raashinka intuu u burburiyo dadka xarabka iskugu yimaada u qaybin jiray ayaa runtii loo bixiyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii aynaan sii fogaanin oo moxamed bin cabdilaahi bin cabdilmutalib bin haashim bin cabdi munaaf qabaa'ilkan qureysheed ee runtii faraha badan leh ee ay ka mid yihiin reer beni maqsuum oo abuljahl iyo khaalid bin waliid iyo ay ka dhasheen ay ka mid yihiin cusmaan binu cafaan iyo ridwaanullaahi calayhim iyo aba sufyaan binu xarb iyo mucaawiya bin abi sufyaan iyo yaziid bin abi sufyaan iyo reer beni umaye loo odhan jiray oo nimankii hore aan islaaminna uu shayba bin rubeyca iyo cutba bin rubeyciya ay ka mid ahaayeen ee reer beni umaya la yidhaahdo iyagana reer beni cabdimunaaf bay iskugu imanayaan marka qurayshi qabaa'ilkooda ugu waaweyn oo xataa uu ugu fog yahay qabiiladii uu ka dhashay yacni ma garatay cumar binu khadaab oo bani cadi binu nawfal loo odhan jiray dhammaantood awowga lixaad ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam bay soo wada gelayaan maca annahum qoraysh oo dhani marka laysu geeyo dee ay odayga tobnaad uu yahay marka loo eego nasabka rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo runtii reer yar oo kooban ay ahaayeen waxaa runtii xusid mudan marka laga tago fihir oo quraysh ah yacni waxa weeye binu yacni kinaana oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam halka nasabkiisa carbeed inta badan lagu tilmaamay xadiiska saxiixa uu leeyahay quraysh bukhaari uu wariyey quraysh ilaahay wuxuu ka doortay muxuu ahaayey kinaanuu ka doortay qabiiladaa weyne reer beni kinaana reer beni haashimna quraysh baa ilaahay ka sii doortay qurayshna aniga reer beni haashim baa ilaahay ka doortay reer beni haashimna aniga ayaa ilaahay iiga sii doortay ayuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo runtii tilmaamaysa nasabkii wanaagsanaa ee uu lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam islaamku dadka wuu simay laakiin dee dadku way kala dun wanaagsan yihiin oo dunta waxaa looga jeedaa ma sinna ilmaha dariiqa aan sharciga ahayn ku dhashay iyo ilmaha dariiqa sharciga ah ku dhashay xagga sharcigana ma sinna xagga aragtida iyo garashadana ma sinna waana waxaa diinteennu ay u xaaraantinimaysay sinada oo la diidayo in ilmo yacni meeluu ka yimid aan la garanayn oo runtii cuqdad qaba bulshada inuu ku soo biiro laakiin islaamku sidiisa kale dadka wuu simay oo farqi weyn ma kale laha cabdilmudalib oo nebiga calayhi salaatu wasalaam awowgii ahaa ereyga cabdilmudalib waxaa loogu bixiyey waxaa la yidhaahdaa isaga hooyadii waxay ahayd gabadh ansaariyada oo reer bani khasraja walidaalik aabbihii isaga oo safar ku jira ayaa wuxuu maray allahuma salli calaa muxamadin haashim oo shaam ku socda carabi waatii shaam bay u safri jirtay laba safar bay lahayd labada safarba runtii waxaa bilaabay reerkan uu ka dhashay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka aabbihii isagoo sii socdou madiine markii uu sii maray ayuu gabadh ka guursaday salma bintu camrin la odhan jiray oo reer beni najaar ka mid ahayd waa reerkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu aada u xidhiidhin jiray isagoo halkaa ka xidhiidhinaya isla markaa ahaa dadkii madiine aada iyo aad ugu soo dhoweeyey markaasuu iska dhaafay waxay riwaayadka qaarkood leeyihiin markii dambe uu soo noqday ayaa gabadhiisii ay ku umushay madiine gudaheeda oo walidaalik mudallib bay ayaa loo bixiyey cabdilmudalib ereyga cabdi halka uu ka yimid waynu tilmaami doonaaye muddo markii uu halkaa joogay ayaa markii uu haashim yimid ayaa allahuma salli calaa muxamadin uu dhintay oo uu ku geeriyooday magaalada maka dabeete walaalkii ayaa doonay in si inankan uu adeerka u yahay ee walaalkii uu ka tegay uu taladii haashim u qabto ayuu raadiyo madiinu ka doonay in adeerkiina mudalib baa la odhan jiray marka qorayshi hore inankana umay u arag cabdilmudalib oo nebiga calayhi salaatu wasalaam awowgii ahaa mobilada inaga erxee baaraka allahu fiikum marka waxa weeye markii uu inankii keenay ayaa waa ilmo aanay hore u aqoono aanay hore u arag waxay yidhaahdeen dee inankani wuxuu noqonayaa cabdilmudalib macnaheedu waxa weeye adoonkii mudalib inanuu keeno waa ti lays adoonsan jiray wakhtigaasi inaanu isagu soo iibsaday oo kale ereyga cabdilmudalib halkaasi ayaa uu kaga baxay ficlan cabdilmudalib oo nebiga calayhi salaatu wasalaam awowgii ahaa kaana wadiica alwaji waxaan jiray nin aada u qurux badan oo haybad quruxeed oo alla subxaanahu wa tacaala bixiyo ta ugu weyn leh ayaa uu ka mid ahaa sifooyinka uu lahaa nebiga awowgii calayhi salaatu wasalaam waxaa runtii ka mid ahayd in quraysh wuxuu u dhashay iyo maka agagaarkeeda iyadoo uu ka jiro haraad aada iyo aada u badani oo runtii aan biyo la haysan ama biyo joogtii aanay jirin ama ceel qodan oo runtii biyihiisu aanay go-in ama allahuma salli calaa muxamadin ceelaldee durdura oo jira aanay jirin dabeete habeen habeenada ka mida ayaa u riyooday cabdilmudalib waxaanu ku riyooday manaam iyadoo la tusayo inuu tago meel uu biyo ka qodo waxaa la yidhi halkaa tag weliba sifooyinkii loo tilmaamay waxaa ka mida waa dhulkaasi ay quraanjada ku badan tahay ee runtii maka agteeda ah biyo ayaad halkaa ka heli doontaa ee ka qod baa la yidhi cabdilmudalib halkii buu tegey waxaana runtii la yidhaahdaa waa halkii uu ka qoday biyaha loo yaqaano zamzamka oo nebiyullaahi ibraahim calayhi salaam markii hore uu kaga tegey caruurtiisii magaratay meesha uu kaga tegey isagiiyo gabadhiisii nebiyullaahi ismaaciil calayhi salaam iyo inankiisii yaa rabbi dee waxaa nagaga tagteen meel aan sarac iyo biyo midna aan lahayn walidaalika samsamku wakhtigaasi ayaa alla bixiyey laakiin dee calaa muruuri samaan muddo markii ay ka soo wareegtay biyo daboolmay bay noqdeen waxaanay runtii ahaayeen biyihii nebiyulaahi ismaaciil iyo hooyadii ilaahay ku manaystay samsamka markii uu qoday biyuhu bal dunida maanta waynu ognahayoo wadamada muslimiintii ma oga laakiin nimankan dunida haysta aad bay u ogyihiin biyaha oo abauniyoanyoabaatanka markii aynu ka hadalnay in badan waxay yidhaahdeen waa xarbulmiyaah waa dagaalkii biyaha ayaa dunida ka dhacaya bay yidhaahdeen diraasa uu sameeyey nin faransiiso geologisa yani sagaaliyo toddobaatanki walidaalik waxa weye biyuhu waxay ahaayeen waxa waana waxa islaamku uu yidhi saddexda shay ee dadku ay wadaagaan waxa weeye biyaha iyo enerjiga waxaan dabka maanta enerjiga oo kale bawarka dadku ay wax ku qabsanayaane dalku leeyahay yani ma garatay almaau walkalau walnaar midi waxa weeye waa dhulka la daaqayo muslimiinta oo dhan ayaa uu ka dhexeeya dhulka daaqeenkii xooluhu ay ku noolanayaan iyo biyaha iyo dabka baa la yidhi marka dabka waa enerjiga weeyaan dee baawarkan maanta dunidu marba waxbaa taagan oo kuwa maanta muslimiinta lagu haysto oo nucleerkiibaa maanta matalaya oo loo isticmaalaya layrhkii loo isticmaalaya in dadkii lagu laayo loo isticmaalaya khayr iyo sharba loo isticmaalaya almuhim biyihii uu helay cabdilmudallib ee samsamka quraysh oo dhan baa ku qabsatay quraysh raggii u telinaya waxay yidhaahdeen suurtagal maaha inaad tiraahdo biyahan de biyihii waa samsamkan ilaa maanta socda ee min maalintaasi ilaa maanta aan kala goyn inaad keligaa iska haysato biyahan yeeli mayno halkiibay isku qabsadeen qurayshintii u tirinaysa baa iskugu timid markaasi cabdilmudallib waxa uu leeyahay inan keliya oo inanka loo yaqaano xaaris ah cabdilmudallib waxa uu dhalay koob iyo toban inan tobanbaa la ysku waafaqsanyay iyo lix hablood lix iyo tobankaasi riwaayaadka qaarkood waxay leeyiin koob iyo toban riwaayaadka qaarkood waxay leeyiin inamadu saddex iyo toban bay ahaayeen laakiin inta la ysku waafaqsan yahay waa toban inan iyo runtii lix hablood walidaalika markaasi xaaris inanka la yidhaahdo oo inankii ugu weynaa ahaa xaaris bin cabdilmudallib oo keliya ayaa keligay ag joogay qoraysh waxayn qabaa'il istila oo runtii ninka rag badani ay ag taagan yihiin laga baqdo ayay ahaayeen walidaalika ilaahay markuu u mano sheeganayo waliid bin muqiira wa kada wa baniina shahuuda inamo ku ag taaganoo khaalid bin waliidi ay ka mid yihiin koob iyo toban inan ilaa toban buu lahaa ayaa la yidhaahdaa almuhim maadaama inan keliya uu leeyahay xoog markii ay ku qabsadeen buu yidhi waardee biyahan maa ogeyn maydun ogeyn anaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ay siiyey ficlan qorayshi ilaahay way aaminsanaayeen laakiin mushrikiin bay ahaayeenoo waxay aaminsanaayeen ilaahay inaan lala xidhiidhi karin ilaa dariiq kale loo maro walidaalika wuxuu yidhi ilaahay baa ay siiyey dee sidaynu ugu kala baxna halkii bay ku wada hadleen waxay ahayn dad aaminsan kaabiran can kaabir wixii ay ka soo gaadheen mujtamacii carbeed oo yani faaliyayaashu awood bay ku lahaayeen mujtamacii carbeed intaanu u iman rasuulku calayhi salaatu wasalaam dabeeta gabadh bay xuseen waxaydhan gabadhii heblaayo ee shaam joogtay aynu isula tagno oo aynu ku kala baxno sidii bay runtii isku raaceen waxaa la idhaha socodkoodii ay socdeen ayaa biyihii laba biyihii ay ka go-een cabdilmudallib iyo intii la socday markaasay qoraysh weydiisteen waxay idhaahdeen biyihii baa naga go-ay waxoogaa biyo ana sii siiya inta aynu balmeel biyo la gaadhayno way ka diideen sidii bay runtii go-aan ku qaateen dabeete cabdilmudallib baa waxa uu ku yidhi reerkiisii buu shiriyey nin walowba hadhow inta aada xooga tahay si aanad u dhiman adigoon god haysan godkaaga qodo sidii bay runtii sameeyeen waxa la ninba godkiisii buu qotay iyagoo qodaalkii wada ayaa wuxuu hi war sidan awooddeennibaa ku baxaysa buu yidhi cabdilmudalibe balaynu ilaahay tala saarano waxa la sidaasuu u dhaqaaqay mar allaaliye markii uu dhaqaaqay ayaa daabaddii uu fuushanaad ayaa halkii ugu horraysay ee cagta ay dhigtay ayaa biyo ka soo booday biyo aada u la yaab badan waa meel saxraaya oo falaata oo geedna aanu jirin maca daalika waxa weeye aanay dee meel biyolana aanay ka muuqan dabeete biyihii bay cabeen cabdilmudallib quraysh oo dhan wakhtigaasi isaga u ha afhayeen iyagiina wuu ugu yeedhay dabeete nimankii biyaha u diiday baa la yaabay cabdilmudalliboo biyo helay oo runtii iyagiina biyihii ugu yeedhay halkiibay runtii ku joojiyeen inay la murmaan waxaan kul haddii ilaahay falaadkaasi cidlada ah ee allahuma salli calaa muxamadin ee saxraaga ah biyo kaa siiyey sidaasi ayaanu ku waafaqsannay in samsamkiina ilaahay adiga ku siiyey hawsha aynu sidaa ku dayno dabeete way soo noqdeen maalintaasi laga bilaabo cabdilmudallib waxa uu runtii mas-uul ka noqday furihii kacbada iyo biyaha loo yaqaano samsamka oo ilaa maanta reer bani haashim yacni kaabiran can kaabir ilaa maanta iyaga ayaa gacanta ku haya runtii albaabka kacbada oo waa dhexaltooyo ilaa maantada laga soo gaaray inkastoo dee xukuumaadku ay xagga sare iyagu mas-uuliyaddeeda hayaan sanadkaasi laftigiisa waa sanadkii ninka loo yaqaano abraha uu ku soo duulay waana sanadkii uu dhashay rasuulku calayhi salaatu wasalaam oo rasuulku wuxuu dhashay labiyo tobankii rabiicul awal sanadka loo yaqaano caamulfiil a'immada qaar waxay dhahdeen shan boqol iyo koob iyo toddobaatankii taariikhdan miilaadiga ee maanta ka aynu idhaahno ayay ku beegan tahay qaarna waxay dhahdeen labiyo toddobaatanka iyaga oo ku kala tagsan maalmaha oo maalmaha ayaa labada sannadood kala gelaya culimmada qaar waxay dhaahdeen yani waxayd bisha sagaalkeedii qaar waxay dhahdeen koob iyo tobankeedii laakiin sida muctamadka ah ee a'immada muslimiintii ay u badan yihiin waa labiyo tobankii rabiica alawal sanadka loo yaqaano caamulfiil maxaa loogu bixiyey caamulfiil waxaa loogu bixiyey ninka loo yaqaano abraha boqortooyadii christianitigaee inaga yani haysatay ilaa yeman ee dhulkeennana ay ka tirsanaayeen ayaa ninka nasraaniga ee kiristanka ee abraha la odhan jira ayaa yeman u fadhiyey walidaalika waxa weeye nin wuxuu sameeyey baa laydhaa kiniisad aada u qurux badan wuxuu aada uga cadhooday carabta oo dhan oo kaabiran can kaabir qof wal oo qaangaadha oo awood leh inuu xaramka tagaa sanadkii intuu diyaargaroobo ayuu kacbada tegaya arintaasa ka cadhaysiisay wuxuuhi anigoo gobolka xukuma waa inay carabta yaman iyo intan ka dhowe aanay tegin kacbada aanay tegin walidaalika wuxuu dhisay kiniisad aad iyo aad u qurux badan oo faakhima oo la yidhaahdo wuxuu ku xardhay dahab qaybaha qaarkood si uu u qorxiyo ay u soo jiidato dadka walidaalika waxa weeye carabtii wakhtigaa joogtay inkastoo la ixsanaayeen haddana kacbaday ku xidhnaayeen marka nin reer bani kanaana ah waa usradan uu ka soo jeeda rasuulku calayhi salaatu wasalaam nasab ahaan waa reerka uu rasuulku ka soo jeeda ayaa waxaa la ydhaa ka cadhooday aragtida abraha marka waxa la saxaruu qaaday markaasaa meelihii dahabka ahaa iyo meeluhu aada u qurxiyey oo dhan ayuu kiniisadii marmariyey arrintiibaa abraha uu ogaaday dabeeta arrintiibuu ka cadhooday wuxuu yidhi halkay degayin reer bani kanaana markaasaa layihi waa reerka asalkooda qurayshi ay kasii jirto ee kacbada degan ee kacbada ilaaliya marka waxaa lahi lixdan kun oo runtii ciidana ayaa uu diyaariyey iyo saddexiyo toban maroodi oo runtii maroodigii ugu weynaa wakhtigaasi ee gobolka joogay uu ka mid ahaa waa kaarayaashii ugu waaweynaa wakhtigaasi ee la isticmaali jiray dabeeto sidii bay ku soo kaceen waxaa maka markii uu dul yimid intii aanu kacbada iman ayaa qabaa'il badan oo runtii carbeed baa ka cadhooday way la dagaalameen laakiin dee ciidan lala dagaalami kare dadku qabaa'il kooban bay ahaayeen lixdan kun oo ciidan oo dowlad ka wakiila oo dee waxaasoo mucidaata wata way ka hortegi kari waayeen intiiba waa uu jabiyey markii uu kacbada yimid ee uu ku dhow yahay kacbada ayaa wuxuu qabtay geel fara badan oo runtii uu lahaa cabdilmudallib markaa geelii baa runtii uu yidhi yaa la geelan lo markaasaa la yidhi cabdilmudallib baa le oo ninka furaha kacbada isagu haya isla markaa allahuma salli calaa muxamadin ka mas-uula mujtamacan qureysheed iyo marka laysu yimaado sanadkii xajkaba wa ficlan isagoo ha laygu yeedho oo doonaya inuu runtii cabdilmudalib la kulmo marka cabdilmudalib iyo dee quraysh waa tiro yaroo kooban buurahay galeen cabdilmudalib hadalladiisii waxaa ka mid ahaa ilaahayow adiga ayaa awood leh ninkaa awoodda sheegtay wuxuu yimid kacbadii si uu u dumiyo ilaahayou kacbadaada ka ilaali wa ficlan marka waxa la cabdilmudallib baryadii uu ilaahay baryey ilaahayou adiga kacbada leh adiga awoodle ninkaa soo duulay adigu ka ilaali kacbadaada ayaa waxaa la yidhaahdaa maroodigii ugu weynaa mar allaaliya markii kacbada loo jeediyo ayuu istaaga mar allaaliya marka bari loo qaado wuu dhaqaaqa mar allaaliya marka galbeed loo dhaqaajiyo wuu dhaqaaqa mar allaaliya marka dib loo dhaqaajiyo wuu cararaa maroodigu mar allaaliya marka kacbada waana maroodiga tababaran ee hogaaminaya maroodiyada kale oo dhan mar allaaliya markuu dhaqaaqi waayey ayaa runtii abraha yaabay walidaalika iyagoo halkii taagan oo aan ka dhaqaaqin baa ilaahay subxaanahu watacaala u soo diray sida uu ka warramay في سورة الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير الأبابيل ترميهم بحجارة من سجين وحيالها أذل الله يابي وحكمده تكنولوجي إسلام كلها إسلام كو إسكارسين لا يابد بسوء قدمي وحلم إذا عمر بن الخطاب وكلها اللي يا ساري يا ساري الجبل الجبل mobile iska maanta aynu isticmaalayno dee maraykanka kale aada la hadlayso cumar binu khataab afar iyo toban boqoloo sannadood kahor ayaa isagoo masaajidka jooga muxuu ahaa technologigii ilaahay ku gudbinayay ee cumar hadalkiisa lagu gudbiyey saxaabiga ka dagaalamaya dimishk agteeda ka dagaalamaya saariyow xagga buurta xagga buurta markaa buurtii qayluun bay maqleen saxaabadiyadu lale war xagga buurta waxbay arkeen ciidan dhan oo xagga buurta kasoo daadegaya dabeetee si aan loo jebin xaggiibay dagaalkii ka galeen walidaalika waxa weeye ilaahay markuu ka warramay nebiyullaahi sulaymaan calayhi salaam waqaala cifriitun min aljinni ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka darfa qabla an taquuma min maqaamik ilaahay markuu ka warramayo hudhudku markuu carshigii ka warramay bal isgaarsiinta wakhtigaasi ilahay ka warramay nebiyullaahi sulaymaan wakhtigiisii waxaa taa la mid ahayd iminka kuwa nimankan dunida haysta chemicalis bay sheegeen virus ku jiro oo dadka lagu buufinayo waati ciraaq oo kale lagu isticmaalay ee oxyginta oo keliya ee lagaga saxbiyey ama dadka jidhkoodu ay daadanayaan ama runtii meelo badan oo wadamada muslimiinta afghanistan ay ka mid tahay maraykanku ay ku isticmaaleen oo waxa weeye qofka bini aadamkii yani isagoo sidaa uu qallalaya oon sida geedkaasi qof yani inta ciidankaasi ay ka dagaalamayaan marka ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi shimbiro yaryar ayaanu u soo dirnay abraha oo waxa weeye sida yani afkooda ku sida dhagaxaan marka waa luqadii ay fahmayeen dadku waxa la dhaha dhagaxaas yar ee shimbiri dhagaxay sidaa muxuu yahay mar allaaliyo marka ay rido ee ama maroodiga ay ku rido ama allahuma salli calaa maxamed yani ciidankaasi ay ku rido ayaa waxa ayuu qofku baaba'ay fajacalahum kacasfin ma'kuul ilaahay wuxuu yidhi dhagxaantaa yaryar waa technologigii wakhtigaa ilaahay subxaanahu watacala waxaan maanta aynu ka warramay gaalada iyo dunidao dhan ee ka warramaysa ee islaamku inuu qur-aankuna tilmaamay dhagaxa ay ridayso ayaa qofku sida balka balku waxa weeye waa caleenta ay cunto lo-du marka ay gaajoonayso qaranka loo dhiga wey marka ay cuntay baabi'iso ee ay waxba kaga tegi weydo fajacalahum kacasfin ma'kuul bal la cunay oo ay cuntay ama xayawaanuu cunay oo la baabiyey baa ilaahay subxaanahu watacaala kaga dhig almuhim sanadkaasi wuxuu ahaa sanadkaasi abraha uu ku soo duulay kacbada ayaa u ahaa